hoobiyaashan oo gaaraya ilaa laba hoobiye waxaa ku geeriyooday gabar yar oo xilligaasi ku sugnayd gudaha kaamka kasareebo waxaana dhaawac soo gaaray shan ruux oo saddex ka mid ay ahaayeen carruur isla goob ku sugnaayeen xilliga mashaqadu dhacaysay ibraahim yarow waa guddoomiyaha kaamka mashaqada ka dhacday kasareebo xilliuu ku mashquulsanaa sidii loo aasi lahaa gabadha yar oo inta badan jirkooda hoobiyuhu jarjara ayuu uga warramay v o a siday waxu dhaceen
iyo noodhaawaasi unogday dhamata shishalkoota iyo dhamb alxamdulilah alla noo reebo maxaa halkan ku soo dhacay gantaal lamaani dhiidi ilaahay mahadle haana ilaahay ninka dhar gobdi
marka hal qofaa ku dhintaa hadda hal qofa ka dhiga kan kale isbitaala jiro dhammadii iyo noolayla ka diriboy kan kalen usan dhaawaa jiraan
marka hoobiyaashan way ku soo dhacaan inta
lama ka soo dhacday laba ku soo dhacday kaamkan kaamkan magaciis kaamka kaamkan kasareebo kasareebo goobta oo aan tegay waxaa indhahay qabanayeen dad aada u murugaysan kana muuqata cabsi iyagoo saacado kadib isweydiinayey halka loo qaada dadkii dhaawacyada qabay wiil dhallinyaro ah oo gurmad u fiday dadka waxyeelada soo gaartay ayaa uga warrama v o a waxauu indhihiisa ku arkayey ugu horantii waxaa soo dhacay hoowiyaal tira ahaan lagu sheegayo ilaa iyo saddex laakiin maqal ahaan ani waxaa maqlay laba hoowiye oo inay soo dhaceen kadibna waxaan ka cararay goob mehrada oo aan joogay si aan bulshadii meeshaas waxa uu gaaray caawinaad uga geysto intaa kareenkayga marka waxaa meesha ka dhacay waxay ahayeen hoowiyaal kusoo dhacay xaafad u dhow madaxtooye agteeda marka hoowiyaal waxay ku dhaceen meel buushasha oo dad ku nool yihiin dad qaxooti ay ku nool yihiin ayuu ku dhacay waxaa ku dhaawacantay ilaa iyo shan qofood oo laba qofood ruux laba ruux waaweyn iyo saddex caruura intaan ani arkaay iyo saddex caruura waxaa ku dhintay hal cunugoo yar dadka xaafadda degan oo goobta yimid waxay dadaal ugu jireen sidii loo caawin lahaa qoyska danyarta ama shaqadu ku habsatay waxaase goobta ka maqnaa hooyada dhashay gabadha geeriyootay dadka ayaa u sheegay v o a in hooyadan ay xilli hore ka baxday xaafadda iyadoo qaraab u raadisay caruur ay ka mid yihiin gabadha geeriyootay xilligana aysan wax wara ka hayn mashaqada gadaasheed ka dhacda xaafadday u qaraabka doontay gabadha ayadaa dhashay wiilka walaalkeeda dhaawac waa nalbaas waa u noolyahay mid kale madaxa dhan saddex gabalow naftay kuf waa marka gabadha ay dhashay iyo walaalkeeda waa oo dhibka gaaray gabadhan ayadaa dhashay gabadha dhimatay cabdulqaadir okay v o a muqdisho